halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti shan iyo tobanka bisha ogost sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobbadan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah axmed maxamed islaan axmed madoobe oo loo doortay xilka madaxtinimada maamulka jumbaland kadib markii uu maanta ku guulaystay doorasho magaalada kismaayo ka dhacday mid ka mida wasiirada dowladda soomaaliya oo kismaayo ku sugan ayaan ka waraysanay doorashadaasi
ilaa lixdan iyo sideed baa waxay doorteen madaxweynaha marka waxay kutusaysaa waa across tribe bay dhahaan qabiil kasta iyo degmo kasta waxay doorteen ninkii ku guulaystay axmed maxamed islaam marka annagan waa u hambaliyeynaynaa jubbaland
waxaan kaloo aan idiin haynaa afartan muhaajiriin ah oo ku dhintay badda mediteraneanka kadib markii neeftu ku dhigtay sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijka xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka
mas-uuliyiinta dalka shiinaha ayaa amar ku bixiyey in deg deg looga daadgureeyo dadka ku ag nool goobtii uu qaraxa weyni ka dhacay kaas oo burburiyey warshado u dhowaa goobta qaraxu ka dhacay wargeyska the bigin news ayaa maanta daabacay in dhammaan dadka ku sugan masaafo u jirta saddex kilomitir goobtii qaraxu ka dhacay in ay tahay in deg deg loo daadgureeyo sababtoo ah waxaa laga baqayaa in ay faaftay kimiko halis ah sodium sened oo ah sun kimika ah oo halis ah islamarkaana sababi karta dhimasho ayaa laga helay meel dhinaca bari kaga beegan goobta qaraxu ka dhacay goobtan ayaa la geeyey markii qaraxu dhacay kadib ilaa laba boqol oo ka tirsan ciidanka milatariga islamarkaana aqoon u leh hubka nukliyerka iyo weliba isku darka walxaha kimikada laga sameeyo iyaga oo baadhaya goobta wax ka dhaceen
kuuriyada waqooyi ayaa ku hanjabtay inay qaadayso tallaabo milatari kadib markii ay kuuriyada koonfureed dib u bilowday baahinta dacayyada ka dhana biyonyan kuwaasoo laga tabinayey ama laga maqlayay codbaahiyaal lagu xidhay meel u dhow xuduudda labada dal kuuriyada koonfureed ayaa markii ugu horreysay muddo toban sana dib u soo celisay baahinta dacayadahan iyadoo uga jawaabaysa markii toddobaadkii hore ay miina la kacday laba askari oo u dhashay kuuriyada koonfureed oo marayay goob ka caagan milatariga waxaana ay siyool ku eedaysay miinadaasi inay dhigeen ama ka dambeeyeen xukuumadda biyonyan xukuumadda biyonyan ayaa iyadu eedahaasi beenisay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in guddi isku dhaf ah oo ka kala socda maraykanka iyo kuuba ay wada xaajood furi doonaan bisha soo socota iyaga oo ka wada hadli doona sidii si rasmi ah dhidibada loogu taagi lahaa xidhiidhka labada dal shir jaraa'id oo ay si wada jira ugu qabteen magaalada havaano labada wasiir arrimo dabadeed ee maraykanka iyo kuuba ayaa xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry uu ku sheegay in ay soo celinta xidhiidhka labada dal oo si rasmi ah u hirgalaa uu ku xidhnaan doono marka la qaado cunuqabataynada saaran dalka kuuba taas oo maraykanku uu ku soo horgay konton sannadood hortood iyo weliba arrimo kale oo iyana miiska saaran madaxweyne obama ayaa tallaabadan taageeray hase ahaatee wuxuu mucaaradad kala kulmay mudanayaal ka tirsan golaha koongareeska
halkaad wararkaasi kala socoteenina waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa loo doortay xilka madaxtinimada ee maamulkaasi kadib markii uu maanta ku guulaystay doorasho ka dhacday magaalada kismaayo axmed madoobe ayaa wareeggii koowaad doorashadaasi kaga guulaystay musharaxiintii la tartamaysay isagoo helay iyolixdaniyoideed cod axmed madoobe oo horey maamulka jubbaland madax uu ahaa ayaa isla maanta loo dhaariyey xilkaasi haddaba dadka ka qaybgalay doorashada maanta ka dhacday kismaayo waxaa ka mid ahaa wasiiro iyo xildhibaano kasoo jeeda goboladaasi oo ka yimid magaalada muqdisho waxaana ka mid ahaa xubnahaasi wasiirka boostada isgaarsiinta guuleed axmed qaasin sida ay doorashadu u dhacday ayuu uga warramay waryaheena maxamed colaad xasan wallaahi doorashadu sida u dhacday waan ku faraxsannahay sababtoo ah mogtahay waxa la yidhahda democracy waa tilaabo tilaabo tilaabadii maanta dhacay waa horumar sanad sanad ka hor ma dhici karin maantana way dhacday ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa ka dhacaya jubbaland inay doorashadaan kasii fiican ay samayso marka xildhibaanada kulligood waxaa u moodaa ilaa lixdan iyo sideed baa waxay doorteen madaxweynaha marka waxay kutusaysaa waa waa across tribe bay dhahaan qabiil kasta iyo degmo kasta waxay doorteen ninkii ku guuleystay axmed maxamed islaam marka anagana waa u hambalyeynaynaa jubbaland doorashada iyo guurkii gaari wa waa gartay dabcan waxaa jiray musharaxiin kale oo doorashada kula baratamayay marka sida doorashada u dhacday iyo sida loo kala guuleystay haddaad faahfaahin naga siin karto wallaahi tiradii waxay wa wa waxay martay hal rounday martay waxaa loo baahnaa waxay dhahaan markii saddex meel loo dhigo ninkii laba hela two thirds ninkii helaa ku guulaystay marka saasuu roundka ugu horreeyey buu ku guulaystay musharaxiintii kale oo laga guulaystay si sharaf leh ba waxay udhaheen waa u taageerayaan axmed insha allahna dadkii meesha fadhiya o dhanna waa u sacbiyeen marka waa waa si sharaf leh ba u dhacday wa waa gartay dad badan baa shaki gelinayay xalaalnimada doorashadan maxaad ku macnayn lahayd adiga adigoo wasiir ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ah horta shaksiyan waxaan ka hadli karaa waxaa aniga indhahayga ku arkay indhahayga waxaan ku arkay toddobaatan iyo afar xildhibaan oo soomaali oo dhan ah oo u codeeyey madaxweyne toddobaatan iyo afar oo ninkii ku guulaysay tirada ugu badan helay oo la wada fadhiyey intaasaan indhahayga ku arkay ogtahay biniaadam waxa calooshiisa ku jira lama tirin karo lama xisaabin kara laakiin aniga indhahayga waxaan ku arkay doorasho fudan oo oo furan oo maaragtay open ah waraaqihiina kulligeena wada tirinay marka aniga intaas waan arkay waxaa loo baahan yahay laakiin mogta haddii haddii laga cudur daarto way dhici kartaa khaladaad laakiin waxaa loo baahan yahay in lagu xisaabtamo doorashada soo socota sidii tan loogu sii fiicnaan lahaa maraykanna way ka dhacdaa waddan kastana way ka dhacdaa waa gartay mar haddii axmed madoobe oo horey maamulka madax uga ahaa dib loo doortay horeyna cabasho beelaha ka imaaneysay oo la xiriirtay cadaalad darro awood qaybsiga ah oo ay tirsanayeen aa jirtay maxaa maxay doorashadan uga dhigan tahay bay kula tahay dadka dega saddexdan gobol ee jubbooyinka marka wa waad garanaynaa marxaladdii soomaaliya soo martay shan iyo labaatan sano mar haddii xukun iyo doorasho la galay oo xisaabtu aysan xabad ahayn marka hore waaba guul marka labaad again masaa aniga indhahayga ku arkay waxaa meesha doortay toddobaatan iyo afar xildhibaan badankoodna ay ninkan cod ka siiyeen nimankii laga guulaystana ay ku hambaliyeeyeen marka aniga intii kasoo qayb gashay indhahayga ku arkay dhegahayga ku maqlay dadka dhan waa ku faraxsanayeen anaga marka waxaana laga rabaa ciladihii iyo khaladaadkii la sheegayo inaan next time marka soo socotaan hagaajin laakiin haddaan dhahno wax kasta oo dhaa waxba kama jiraan oo aan raadinayn wax la yidhahda perfection ee weligeen maaragta horumar ma gaarayn waa gartay wasiir haddaan su-aal kale ku weydiiyo wasiirra dowladda federaalka ka tirsan iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka ayaa doorashadan kaga qayb gasheen mudanayaal kale oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanna waxay hore u diideen oo xalaalnimada baarlamankan hadda wax dooranaya marka idinku markaad tegayseen madashan doorashada ma dowladda soomaaliya ad matalayseen mise waxaad ahaydeen shaksiyaad lagu casuumay oo sidaa uga qayb galay
horta dabcan waxaan nahayn shaksiyad lagu casuumay qodobka labaadna waxaan nahayn isheeg marti iyo markhaati baan ahayn qodobka saddexaad anigu wasiir baan ahayo madaxweyne ra-iisul wasaaraha dowladda u hadla marka saasaan ku imaanay marka aniga haddii intaasan nahay mogtaal ma raba in la yidhahdo dowladda federaalka doorashadii faragelisay oo waxaa u baahannahay in la yidhaahdo jubbaland xukuumaddii dadkii deganaa baa ayaga ishel saaray oo doortay marka anoo wasiir federaal ah waa waa runtii waa khalad inaan dhaho waxbaan gacanta la gelaynaa ama inaan faragelino laakiin waxaan nahay marti iyo markhaati baan ahayn dooda dhehaysa ama dooda furan ee ka imanaysa baarlamaanka dhinaciisa kale ee leh xildhibaanadan iminka wax doortay doorashadan xalaasha aad ku tilmaamaysaan wax doortay baarlamaankii federaalka hore u diiday doodaa xageed ka taagantihiin idinka wasiiradan iyo xildhibaanadan ka qayb galay horta anigu shaksiyan doodaa kuma jiro xildhibaanna ma ihi xukuumadda jubbalandna ma ihi anigu waxaan ahaa marti iyo markhaati doorashadana waan imid indhahaygaan ku arkay runtii waxaan xisaabin karo waxaa indhahayga ku arkay dhegahayga ku maqlay doodaasna way jirtaa oo lama dhihi karo ma jirto laakiin xalkeedii baa loo baahan yahay haddaan soomaali nahayna waan dhaafnay marxaladaan marayno waxay tahay waa mid ay tahay in la wada fadhiisto oo la wada tashado
kaasina waxa uu ahaa guuleed xuseen qaasim wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda soomaaliya oo waryaheena maxamed colaad xasan uu ka wareysanayay doorashada maanta magaalada kismaayo ka dhacday ee madaxweynaha maamulka jubbaland loogu doortay axmed maxamed islaan axmed madoobe
haddaba qaar ka mid a dhegaystayaasha v o a ee boggeenna facebooka fariimaha ku soo diray gaar ahaan waxay ka faalloodeen doorashada la xidhiidha axmed maxamed aadan axmed madoobe mursal xirsi oo jooga kenya ayaa wuxuu yidhi aad baan ugu faraxsanahay in dib loo doorto axmed madoobe oo jubbooyinka ka saaray mugdi badan sidoo kale nuur maxamed oo isna jooga zambiya wuxuu yidhi aniga waxay la tahay awalba wuu dooranaa haddana isaga ayaa isdoortay taasina doorasho xaq ah maaha waa hagaagka dhegaystayaasha v o eda oo fikradahooda noo soo diray ayay kuwaasi ahaayeen haddii aad doonaysa inaad adna fikirkaaga ka dhiibatid fadlan fikirkaaga noogu soo dir boggaan ku leenahay facebookka ama emailkeena somali at v o a news com
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan ugu yaraan afartan muhaajiriin ah ayaa ku dhintay badda mediteraneanka kadib markii ay ku xanibneen dooni ay islamarkaana dooni ay saaraayeen ay neeftu ku qabatay oo ay ku dhegtay sidaasi waxaa maanta sheegay ciidamada badda ee talyaaniga cabdiraxmaan furre ayaa warbixintan noo haya
dibanayaashan ayaa ahaa kuwa xilliga ay geridu casiibtay neeftu ay ku dhegtay sida ay sheegtay wakaaladda wararka talyaaniga ee ansa iyadoo afhayeenka ciidamada badda costantino fantasia uu u sheegay in doonidaasi ay siday saddex boqol oo muhaajiriina kadib markii xaalad adag ay ku qabsatay xeebaha dalka libiya afhayeenka ayaa sheegay in dadka dhintay tiradoodu ay intaa ka badan karto maadaamaay weli socdaan dadaallo lagu doonayay in dadkaasi lagu soo badbaadiyo costantino ayaa sheegay inaysan qalibin doonida ay saarnaayeen muhaajiriintaasi markabka ciidamada badda ee la yidhaahdo kitala fulkosi ayaa lagu soo waramayaa inuu hogaanka u hayo kooxo wada dadaal lagu badbaadinayo muhaajiriinta kaasoo ilaa hadda ku guulaystay inuu soo badbaadiyo muhaajiriin fara badan salaasadii lasoo dhaafay ayaa muhaajiriin gaaraysa konton qof oo saarnaa dooni yar oo caag ka samaysan la waayay xilli doonida siday muhaajiriintu ay maraysay badda mediteraneanka iyadoo ku dhowaad laba kun oo muhaajiriina toddobaadkan laga soo badbaadiyey baddaasi mediteraneanka qiyaastii laba boqol oo muhaajiriina ayaa la aaminsan yahay inay ku geeriyoodeen bilowgii bishan xeebaha dalka libiya kadib markii ay qallimatay dooni ay saarnaayeen iyadoo badda mediteraneankuna ay noqotay badda tirada ugu dhimashada badan ay ku asiib muhaajiriinta caalamka ee doonaya inay u gudbaan qaaradda yurub in ka badan laba kun oo qof oo ka soo cararay dagaalo iyo saboolnimo ka jirta dalalkii ay ka yimaadeen ayaa sanadkan iskuday ay ku doonayeen inay ku tagaan qaaradda yurub kuway naftooda marka la barbar dhigo saddex kun iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo sagaal muhaajiriina oo ku geeriyooday iskuday ay ku doonayeen inay ku gaaraan qaaradda yurub guud ahaan sanadkan aynu ku jirna ee labada kun iyo shan iyo tobanka sida ay toddobaadkan sheegtay hay-adda socdaalka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo i o m dadka mukhaalisiinta ee dadka sida sharci darada ku geliya qaaradda yurub ayaa xarumo kule dalka libiya ka jirta xaalad jahwareer siyaasadeed iyo nidaam daro kuwaasoo muhaajiriinta ka qaata kumanaan kun oo doolar kadibna marya dhaba halisa iyadoo sanadkan marsiiyey inta la ogyahay boqol kun oo muhaajiriina dhabahaasi halista ah kuwaasoo la geeyey xeebaha dalka talyaaniga sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee talyaaniga dalka talyaaniga ayaa taniyo sanadii labada kun iyo afar iyo tobankii wuxuu qaabilay boqol iyo toddobaatan kun oo muhaajiriina
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a cabdiraxmaan xuseen furre oo inoo soo koobayay warbixintaasi
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan dowladda etoobiya ayaa somalilan ku wareejisay tahriibayaal soomaaliya oo tiradoodu gaarayso siddeed iyo konton qof kuwaas oo la sheegay in laga soo qabqabtay xadka u dhexeeya etoobiya iyo suudaan taliyaha laanta socdaalka somalilan ee gobolka gabiley cabdirashiid maxamed xasan ayaa waryaheena ismaaciil uga warramay dadkan somalilan loo soo dhiibay
lagu soo wareejiyey konton iyo sideed yaal isugu jira reer somalilan iyo reer mxuaha koonfurta soomaaliya marka way jirtaa marka dadkaasi xagee xagee ka yimaadeen xageese laga soo qabtay waxaa laga soo qabtay xuduudka udhexeeya etoobiya iyo suudaan halkaa kuyaa doonaya inay ka gudbaan waan gartay markaa tahriibayaal bay ahaayeen waxay u socdeen dhinaca iyo suudaan xaggaa iyo suudaan bay socdeen ha marka markii hore xaggay mareen markaad warwareysateen iyagu markaan warwareysanay adigu meelaha meelaha xuduudaha kala duwan etoobiya ayay ka galeen waa qaar sharci ku galay iyo qaar maxaan raday sifa tahriiran ku galay intaba way isugu jireen marka iminka xaggaa ka haysaan maxaa idinku tallaabo qaadeen markii laidinku wareejiyey
waxaa tallaabo qaaday sharcida horta runtii xiriid wada shaqeyneed oo fiican ayaa naga dhexeeya ee maxaanku rahdaa dowladda etoobiya marka si joogto oo maalinla ayaan anagu ugu wareejinaa maalin kasta xafiiskan etoobiya tahriibayaal fara badan oo etoobiyaana oo doonaya inay galaan gudaha somaliland oo xagga ay yeelan ka tahriibaan marka waa waxaanu maxaanku rahda markay nagu soo wareejiyeen waxaanu anaguna dhammaantood ku wareejinay oo u gudbinay taliska guud ee socdaalka somaliland ee hargeysa waan gartay marka dadkii iminka xaggey ku sugan yihiin
dadkii halkaa taliska waa kii taliyaha gudadan kii dhibadka hadeeyey halkaasaa lagu kala saaray oo wixii somaliland u dhashayna maxaanku dhahdaa inta fara iyo sawiraan laga qaaday waalidiintood lagu wareejiyey wixii koofur koonfurta soomaaliya u dhashayna baabuur la saaray oo xagga iyo somaliland taliya waxaa jira dee dad badan oo tahriiba oo soomaali ah oo mara marinkaas iyaga sidee baad u kala saartaan ama u aqoonsataan dadka u socda tahriibka oo kale ee aan tusaale ahaan dhalinyarada u badan wa run ismaaciilow maalin kasta inta badan shaqadeedu waxaabay u badan tahayba sida aan u kala saari lahayn ee u kantarooli lahayn dadka ama dhalinyarta tahriibaysa maalin kasta waanu hudinaa ciddii sidata sharci socdaal ee doonaysa inay xuduudka ka gudubto ilamaa waalidkood ama dadkoodii aanu la xidhiidhno ma fasaxno oo uma ogolaano inay si inay gudbaan gabagabada deenaman dadkan etoobiyaanka intee bay la eegayeen tusaale ahaan bishii oo kale aad celisaan dad intee la eg baa markii ugu dambeysay oo kale aad celiseen
tahriib etoobiyaanka tahriibaya xaggan gudaha somaliland soo gelaya ismaaciil oo runtii aad buu fara badan yahay bishii u dambeysay oo kale afar boqol iyo siddeetan qof ayaanu celinay marka maalin kasta sidan aanu dhalinyarada iyo dhalinyarada somaliland iyo soomaalida isugu jirta aanu ula tacaalayno maalin kasta iyadana ula tacaalaa dadka etoobiyaanka
waa hagaagkaasi wuxuu ahaa taliyaha la-anta socdaalka somalilan ee gobolka gabiley cabdirashiid maxamed xasan oo khadka telefoonka ugu waramayey waryaheenna ismaaciil xuseen farjar
kooxo hubaysan ayaa degmada wada jir ku dilay raxmo maxamed cabdiqaadir oo ka tirsanayd howlwadeennada baarlamaanka federaalk soomaaliya raxmo ayaa xilligii la dilayay kusii jeeday xarunta baarlamaanka waxaana lagu dilay gurigeeda meel u jirta ilaa toban tallaabo halkaas oo ay ku soo weerareen laba wiil oo dhallinyaro ah oo baaskoolada ku hubaysan waa hagaaga weli laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan haatanna ismaaciilow dadka waxaan usoo gudbinaynaa barnaamijka xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahin ayaa inoo haya
They call him Magnada. macno wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha iyo toddobaad kale iyo heesa xulo iyo oo daandiro iyo kulan ku dara aad ka heli doontaan dhammaan heesahoo dhan waxaad dhihi doontaan ya yaa la farruuqanaysanaya meel leedahay waataa warqadda ugu horreysa haddaan soo qabto toddobaadkan waxa ay ka timid asxaab ugu horeeyo aabe axmed daraage cabdulqaadir faarax maxamuud afey maxamed cabdiraxmaan cali m c r buu ku magac dheer yahay mudane koorib xasan iyo tahliil maxamuud faarax iyo xasan aadan guure iyo xuseen cali maxamed bushe iyo sidoo kale cabdirasaaq madar waxa uu ku magac dheer yahay u n iyo sidoo kale cabdulqaadir qaasim maxamed iyo suldaan maxamed cabdi oogle iyo sacdiye maxamed cabdi oogle iyo hibe axmed raage dhammaan asxaabtani waxay hambalyo u dirayaan cabdiraxmaan axmed raage iyo sacdiyo dhuubow cabdi oogle oo dhowaan arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya ducada waa xaggiina baa layidhi marka arooskaasi ibraahim uu dhex maray cabdiraxmaan axmed raage iyo sacdiyo dhuubow cabdi oogle ducada waa xaggiina baa layidhi maxaa ku duceynaysa arooskiina aamiin ayaan leenahay dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray aabe xaashi salaad culow iyo cabdikariin xaashi salaad iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan xaashi salaad iyo cabdulaahi xaashi salaad xaliimo xaashi salaad iyo xaawo xaashi salaad iyo xalaawi xaashi salaad safiyo xaashi salaad iyo xabiibo xaashi salaad iyo jamiilo xaashi salaad cabdiraxmaan axmed ciise iyo maxamed cali sheekh iyo waxay yidhahdeen maxamed yuusuf cali iyo najmo cabdi aadam iyo fartuun daa'uud faarax laki iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan muqdisho dhuusamareeb guriceel iyo nairobi waxayna taani u dirayaan hooyo seynab xaashi salaad iyo aabe waxay yidhahdeen cabdiqaadir jaamac tarabi macalin shiikow oo wiil ugu dhashay gurceel waxaana leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey mustafa ducaadina xaggiin le waaye waxaa leenahay mustafa allah ka dhigi kii soo barbaara oo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca dhambaal aad u qurux badanna waxa uu ibraahina uu naga soo gaaray cabdi waa daktar cabdi kuusow iyo xaaskiisa luul cumar cabdulaahi kuusow iyo sidoo kale cali atoore iyo xaaskiisa cadey cali axmed kuusow iyo xaaskiisa faadumo baafo hooye fartuuna kuusow iyo caruurteeda isaaqa kuusow iyo xaaskiisa naciima ayeeyo timiro ayeeyo baa la yiri liimo iyo caruurteeda iyo sidoo kale ayeeyo isniino iyo odageeda cabdulaahi baana iyo awowe cumar yantaar iyo xaaskiisa muslimo nuurow iyo sidoo kale habaryaer faadumo cumar iyo caruurteeda Ed- edebo bonow iyo caruurteeda iyo sidoo kale aamino bonow iyo caruurteeda iyo xabiibo bonow iyo caruurteeda iyo cabdulaahi bonow iyo caruurtiisa habaryar yaasmiin ah, bulaale iyo caruurteeda iyo dhammaan reer kuusow iyo reer bonow oo kala jooga maraykanka kanada yurub iyo soomaaliya waxay hambalyo kal iyo laaba u dirayaan yaasmiin bonow iyo axmed cumar oo bishan kowdeedii ku aqalgalay magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxaanay leeyihiin arooskiina waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii waaree wanaagsanaada ubad kheer qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana loogu duceeyey annaguna waxaanu leenahay aamiin xalawi ibraahim xaydar iyo asad xuseen ah, ilka weyne iyo waxay yidhahdeen cabdifataax xuseen ilka weyne iyo zakariya xuseen ilka weyne deeqo xuseen ilka weyne farxiya xuseen ilka weyne iyo samsam xuseen ilka weyne iyo safiya axmed faarax fartuun daa'uud faarax waxa ay yidhaahdeen farxiyo xuseen sahal iyo abti axmed faarax cilmi adeer axmed cabdi faarax iyo eedo kaaho cabdi faarax iyo waxay yidhahdeen habaryar samawado faarax cilmi iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac ha ka tegina bay yidhaahdeen abti daa'uud faarax dhammaanna dadkaasi waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay hawad u marayaan maxamed xuseen ilkaweyne iyo hooyo shukri xasan oo gabadh ugu dhalatay germany waxaana gabadhaas loo bixiyey bay yidhahdeen mustaqiim maxamed waxayna leeyihiin ducada idinka le waayo mustaqiim soo barbaar ayaan ku leenahay noqo tii soo weynaata oo waalidkeed anfacda warqadanna waxa ay ka timid aabe xuseen cismaan warsame iyo hooye aamine xaaji iimaan ah, gadow iyo sidoo kale ayeeyo cusube wehliye iyo xamdi xuseen cismaan iyo saygeeda khadar daahir axmed iyo anas khadar iyo sidoo kale cismaan xuseen cismaan iyo sayid cumar xuseen cismaan iyo yuusuf xuseen cismaan maryamo xuseen cismaan saacid xuseen cismaan iyo sucdi xuseen cismaan iyo saaro xuseen cismaan iyo sakariye xuseen cismaan iyo adeer cabdi cismaan warsame iyo reerkiisa baa la yidhi iyo ugu dambeyntii adeer miro cismaan warsame iyo reerkiisa iyo axmed aadan siyaad iyo reerkiisa iyo xasan aadan siyaad iyo reerkiisa iyo dhammaan reer aadan siyaad reer sheekh faarax cismaan warsame iyo dhammaan reer cismaan warsame oo intaba waxaa la yidhi oo aan halkan lagu soo koobi karin dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iimaan xuseen cismaan iyo samiira maxamuud macalin jeeb oo arooskoodu ka dhacay magaalada linkobin waa la yidhi ee waddanka sweden taariikhdu markay ahayd toddobada bishan aanu haatan ku jirro ee agost ee sanadkan laba kun shan iyo toban waxay leeyihiin galabnimo jimcahana waa la yidhi waata sida loo sifeeya baan ka helay waa tahay arooskaas waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii lagu kala helo ubad khayr qaba aamiin heesta ugu horreysa dhegeystayaashan u ciyaareen caasha waa riyo iyo codkii maxamed suleymaan hay ma riyadii xalaan rumaystay riyadii xalay baan rumaysto ibraahimo biniaadanka sidii ay doonaan haddii loo yeelo xataa mararka qaar Waan waxaa laga yaabaa riyaaqay.
inaanay ka helin imise riyaad riyootay oo istira ilaahu riyadii xalay run ha ka dhigin haye laakiin eh, riyooyin kalena waa jiraan oo qofka uu aad leeda alla aad yarun u ka dhigin jeclaysto sida midda hadda een, maxamed suleymaan oo kale
riyadii xalkaan rumayso Waxaan rumaysan, waan siyaaqay, waxaan rumaysan, waan siyaaqay, waxaan rumaysan, waan siyaaqay. Ilayn raad gurasho malaheed adiga rabbaad ilayn raad gurasho malahereeb aniga rafaaday hadduu reer guur idhaado walama kurane adiga rafaada rugtii waa lama ranay reeb aniga rafaaday hadduu roob shubo raxmaanku raamaadka la raadsadaa hadduu roob shubo raxmaanku ramaadka la raadsadaa hadduu roob shubo raxmaanku ramaadka la raadsadaa raqasaydaad dhigatay qaartaad reebtay aniga rafaaday raqasaydaad dhigatay qaartaad reebtay aniga rafaaday runtii raaxada adduunyadu adayra ka sare ku saartay runtii raaxada adduunyada adara ka dheer ka fuule runtii raaxada adduunyadu qadayga ka sare ku saarte anigaa raran moo daygaysad reeb anigaa rafaad
intaas ayaan kaga gudbaynaa riyo iyo codkii maxamed saleebaan dhambaalkan caasha waxaan ka helnay aabbe yacquub yarow abikar iyo aabbe yuusuf cilmi xasan iyo hooyo muumino dhicisow maxamuud iyo hooyo xaawo aadan cusmaan doctor mustaf yuusuf nuur iyo cabdulle yacquub yarow xasan yacquub yarow iyo cabdulqaadir cumar carabi iyo waxay yidhahdeen fartuun maxamuud faarax iyo shamso diiriye hodan cali diiriye maxamuud aadan cusmaan iyo maxamuud axmed diine mustaf cadaay xuseen iyo waxay idhahdeen cumar xuubey ibraahim iyo nabadoon bajiin cambuure mire waxaana ay joogaan shaw jalalaqsi gobolka hiiraan yurub iyo maraykanka ah waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad iyo heestaanba ah ay gaarsiiyaan muuse yacquub yarow buube iyo waxa ay yidhaahdeen kaaho yuusuf cilmi oo dhowaantan ku aqalgalay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waaye arooskaasi allah ka dhigo kii bashbashii barwaaqo ay kala kulmaan iyo owlaad kheyr qabta aniguna amiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu ka yimid hooye xariiro maxamuud iyo adeer mursal maslax xakiim sangooye walaal maxamed cumar baa la yiri iyo sacdiye cumar ibraahim xasan waxay kala joogaan maraykanka kanada iyo soomaaliya iyo asxaab kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin bashiir cawiil iyo xaaskiisa nasteexo maxamed iyo maxamed cali iyo xaaskiisa ifraax faarax iyo waxaa la yiri marwaan maxamed naciime cigaal cabdiweli xaashi cabdulqaadir xaashi khaalid iyo sidoo kale fawz jaamac iyo latiif naaleeye waxay kala joogaan maraykanka iyo kanada iyo asxaab kale oo fara badan warqadda marba gadaal bay kasoo furmaysaa ibraahim waxaa kaloo ku jira doctor cumar cawaale iyo xaaskiisa fardowse xaaji iimaan iyo sidoo kale doctor abiib iyo xaaskiisa waa la yidhi sacdiye yaxye iyo xasanow iyo xaaskiisa khatare yaxye iyo nicimo yaxye iyo caruurteeda xabiibo muuse iyo caruurteeda iyo zahro dheer iyo caruurteeda iyo dhool iyo caruurteeda iyo maymuuna iyo caruurteeda iyo shariif maxamuud iyo xaaskiisa xaawo abu baa la yidhi iyo sidoo kale shamse bashiir iyo caruurteeda zahro cumar iyo caruurteeda faadumo fanaxley iyo odaygeeda iyo sidoo kale cabdicasiis baafo iyo xaaskiisa iisho iyo sidoo kale hooye raxmo iyo caruurteeda iyo dhammaan ehelada iyo asxaabta kale waxay tahniyad iyo bogaadin u dirayaan yaasmiin maxamed maxamuud bonow iyo axmed cumar oo bishan kowdeedii ku aqalgalay magaalada colombos ee gobolka ohio waxaan u rajaynaynaa arooskaasi inuu noqdo midkii loo aayo bad kheyr qaban lagu kala ibraahino intaana ka tegin isla arooskaasi in aan ka qayb galo waan ka gaari waayo waa laygu casuumay hortaan kuu sheegay waa aroos aan lugtii gaari weyday inaan aado hase ahaatee dad badan baa ka qayb galay marka mar haddii aan lug ku gaari waayo so inaan af ku gaara ma marka waxaad leedahay cilaankii iyo dib aan u dhigtay intaba dib baan u dhigtay marka hawadaan u marinayaa hambalyadii iyada oo maaragtay iswadata aniga iyo xaajigayga adigana kugu daraynaa maadaama de barnaamijka aan rafiiq ku nahay waayahay caasho arooskaasna waxaan leenahay bashbashii barwaaqo kii lagala kulmo iyo owlaad kheyr qabta inuu noqdo ayaan eebe uga baryaynaa aamiin dhambaalkana waxa uu ku bilowda dhammaan waxaan salaaminaha shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashucuud iyo daandurey waxaana habig yidhahdeen maxamuud maxamed sheekh lafageri iyo xaaji cabdiraxmaan maadi iyo hooyo waxay yidhahdeen khadiijo nuux iyo aabe cabdulqaadir xuseen iyo hooyo raaxo colhaye iyo cabdiqaadir cumar diiriye cabdiweli cabdulaahi gaas iyo iqro cabdiraxmaan maadey iyo ruun cabdiraxmaan maadey iyo doctor xasan cabdulaahi giirgiir iyo waxay yidhahdeen maxamed qadar cabdiraxmaan iyo fawsiye xuseen xayd iyo faadumo macalin dhammaan reer cabdiraxmaan maadey iyo reer cabdulqaadir xuseen waxaana ay taaniyo dhalasho gaarsiinayaan jamaal cabdiraxmaan maadey iyo sacdiyo cabdulqaadir xuseen oo wiil ugu dhashay degmada waxay yidhahdeen beled xaawo xaafadda golden hills wiilkaasna waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen cabdulaahi ducadana waa idinka cabdulaahi soo kor soo barbaar noqo kii waalidkii anfaca aamiin waan u raacinayaa dhambaalkanna waxaa la yidhi waxaanu marka hore ku salaamaynaa howlwadeennada v o a waan idin salaana waata waan idinka guddoonay mid lamida naga guddooma dhinaciina marka xig waa la yidhi halkan waxaa tahniyad aroos ka diraya dhammaan ardayda iyo dhakhaatiirta jaamacadda banaadir gaar ahaan baa la yidhi dufcadda saddex iyo toban ee kuliyadda caafimaadka oo kale ah waa kow waxaa ugu horreysa miski cabdulaahi tuulax iyo muna cabdulaahi tuulax iyo ridwaan sahal saciid iyo yaa najwa maxamed cusmaan siday u qoran tahay aan ugu akhriyo iyo nasre cabdi xaashi iyo sagale maxamed fuje iyo sidoo kale jamiile axmed cali iyo shukri cabdi cali iyo khatra cabdulaahi xasan iyo sidoo kale samiira xaayow jaamac iyo sidoo kale muna maxamed cabdulaahi iyo nafisa cabdulaahi cusmaan dhammaan dadkan aan soo sheego dhan ibraahina waxay tahaniyad farxadle u dirayaan caruuska iyo caruusadda bay yidhahdeen boqorka iyo boqorada iyo farta iyo faraatiga waa la sii wada faraska iyo genyada lababa kale waa tahay doctor cabdiraxmaan saciid iyo doctor shukri cali shirwac oo ku aqalgalay magaalada muqdisho maalintii khamiista baa layidhi taariikhduna ay ahayd saddex iyo tobankii bishan agost ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana leenahay bay yidhahdeen ilaahay ha ka dhigo kuwii isku waaro bad khayr qabana kala hela saddex aamiin bay soo raaciyeen anna mid baan ku daraya aamiin aamiin aamiin bay yidhaahdeen marka iyagaa soo dhameeyey waxaa noo baaqayaa aabi maxamuud macalin jaab iyo hooyo safiyo xuseen maxamed iyo zakariya maxamuud jaab iyo luqmaan maxamuud jaab iyo waxay yidhahdeen safwaan maxamuud jaab zahra maxamuud jaab iyo marwaan maxamuud jaab salmaan maxamuud jaab ibtisaam xasan jaab ifraax xasan jaab iyo imaan xasan jaab iyo habo wardo xuseen maxamed iyo habaryar fartuun xuseen maxamed iyo habaryar farxiyo axmed iyo waxay yidhahdeen habaryar shukri xuseen maxamed iyo habaryar maryam xuseen maxamed iyo abti zakariya xuseen maxamed iyo waxay yidhahdeen abti yaxye xuseen maxamed saciido macalin jeeb iyo eedo faadumo macalin jeeb iyo eedo shariifo iyo yunis maxamuud xuseen iyo yaasir maxamuud xuseen yasmiin maxamuud xuseen iyo amal cali faarax iyo nasteexo abukar cali iyo ibtisaam maxamed geelmaal iyo cabdirasaaq maxamed geelmaal iyo cabdulaahi maxamed geelmaal iyo dhammaanba eheladii asxaabta waxaanay jecel yihiin in ay tahaniyad aan lasu koobi karin ay hawada u marayaan arooska iimaan xuseen cusmaan iyo marwadiisa samiira maxamuud macalin jeeb oo ay leeyihiin hambalyo nala dhegeysta heesta dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay waxaan hambalyo iyo aroos iyo bogaadeen halkaan uga diraynaa caruuska iyo caruusadda fadxi sheekh xasan sheekh yuusuf iyo ciidruus macalin maxamed oo arooskoodu u dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho waxaana leenahay baa la yidhi kii lagu nasto ee lagu nagaado waxaana diraya baa la yidhi hambalyada dadka kale ah adeer sheekh cismaan baashi sheekh yuusuf iyo adeer cali salaan sheekh yuusuf iyo adeer cabdicasiis sheekh maxamuud iyo eedo canab xadiyo waa canab xadiyo sheekh yuusuf iyo eedo yusur sheekh yuusuf iyo eedo abshiro sheekh yuusuf iyo eedo canab sheekh yuusuf iyo sidoo kale eedo nuuro sheekh yuusuf iyo eedo muxubo sheekh yuusuf iyo sidoo kale baa la yidhi saadaq sheekh xasan iyo xaaskiisa fartuun cali geedi iyo fardowsa sheekh xasan iyo say geedi iyo cabdifataax sheekh xasan iyo xaaskiisa iyo dhammaan qoyska reer jimcaale dhalac baa la yidhi iyo sidoo kale hooyo nuuro macalin axmed iyo abti saadaq macalin axmed iyo habaryar xaliimo macalin axmed iyo habaryar ardo macalin axmed dhammaan qoyska reer macalin axmed diini waxaan leenahay bay yidhaahdeen arooskaasi dhex maray caruuska iyo caruusadda fadxi sheekh xasan sheekh yuusuf iyo ciidruus macalin maxamed in uu ilaahay ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaad moodaa toddobaadkan ibraahinow waan u fiirsadaa mararka qaar in mararka qaarna aroosyada nagu badan yihiin mararka qaarna dhalashooyinka nagu badan yihiin mararka qaar ay weliba nagu badan yihiin gaar ahaan wiilasha mar gabdhaha nagu badan yihin toddobaadkan marka waa toddobaadkii aroosyada dhammaan aroosyada aanu sheegno dhan inta isguursatay inta iscalmatay inta isdoondoonaysa inta hawada kusoo jirta inta qabaqaabada wada dhammaantood waxaanu leenahay hambalyo arooskiina aroos kheyr qaba kii adu aydaan ubad kheyr qaban aad ku kala heshaan weliba waxaan usoo qabanaya ibraahimow hees ay jecel yihiin inta badan lamaanaha aqal gala wada jire nabad gala ya anigu naftaydaba haddaan isku daran aad u jecelahay allahayow inaga yeel waa heesta nagaadi reerkii lagu nastee lagu nagaado wada jireen nabadgala halkaasi ku dhamaataba ducada inta badan aan akhrin halkaasi ku jirta marka toddobaad walma saarna heestan ibraahim maxay kula tahay waa toddobaad bal suurtagal maaha laakiin hadda da- aroosyada aan akhrinay iyo kuwa hadda soo socda iyo oo barnaamijka dhegeysanaya iyo kuwaas ha ka dhargaan heesta.
hadda soo duceeya markana la dhaho way naga furan lahayd iyadoo duuban bayba noo taallay maan usoo saarno maya dadkan ducada tooska ay rabaan ya lifeka waa tahay nagaadi inkastoo buni cabuuleys la socod hay hay waa tahay inkastoo buni cambuuleys la socon jiro nagaadihii codadka hibe maxamed iyo fanaankii cabdinaasir macalin saciid
Dood, nimbe yar ay inada oo kuwada
heestii nagaadi iyo codkii cabdinaasir macalin iyo hebe maxamed iba nuur ayaan taas kaga gudbaynaa dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray abti axmed xaaji iimaan iyo farxiyo axmed xaaji iimaan iyo falastiin axmed xaaji iimaan waa wariyaheena v o a iyo dhammaanba reer axmed xaaji iimaan iyo abti cali xaaji iimaan iyo maama xabiibo muuse iyo dhammaanba reer cali xaaji iimaan abti yaxya xaaji iimaan iyo reerkiisa iyo abti mahdi xaaji iimaan gadow iyo reerkiisa iyo waxay yidhaahdeen abti muxudiin xaaji iimaan iyo reerkiisa iyo abti cabduqaadir xaaji iimaan gadow iyo reerkiisa iyo habaryar farxiyo xaaji iimaan gadow iyo reerkeeda iyo waxay yidhaahdeen habo sacdiyo xasanley iyo reerkeeda iyo habaryar saciido sheekh cabdulaahi iyo habaryar aamine cali kulmiye iyo zakariya yaxya xaaji iimaan iyo dhammaanba reer xaaji iimaan waxayna jecel yihiin inay bogaadiyaan hambalyan u diraan arooska iimaan xuseen cusmaan iyo samiira maxamuud macalin jeeb oo ay leeyihiin arooskana kala kulmaa nolol raaxo badan iyo bashbash iyo barwaaqo iyo ubad kheyr qaba aniguna amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu ka yimid adeer isxaaq huud nuur aadan iyo adeer macalin xasan maxamed ibraahim iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer nuur maxamed ibraahim xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer cali maxamed ibraahim xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer maxamed keyrow ibraahim adeer subayr cabdulaahi ibraahim maxamed cabdulaahi ibraahim huud xasan aadan xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdi xasan aadan iyo xaaskiisa iyo xuseen wardheere wuxuu ku magac dheer yahay geesdiir xaaskiisa iyo carruurtiisa xasan cabdiraxmaan wuxuu ku magac dheer yahay dhashow iyo sidoo kale cali cumar xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo aadan maxamed ibraahim wuxuu ku magac dheer yahay shabeelow iyo sidoo kale aadan maxamed yarow iyo cali isxaaq cali wuxuu ku magac dheer yahay biyadiid canadiid maa maqli jira biyadiidna ma jira ibraahimo haye marka dambena waxaa soo socota cuntadiid ay ay cuntadiid hadduu cuntada diido marka taasi suurtagal ma ibraahim laakiin hadday biyadiidba ay dhacdo cuntadiid maxaa ku diidaysaa maxamed cabdulaahi muuse wuxuu ku magac dheeryahay maxamed karaama iyo cali ibraahim aadan waa warjey iyo sidoo kale cali isxaaq aadan waa cali dheere iyo sidoo kale eedda muslimo maxamed ibraahim iyo eedda nuuney maxamed ibraahim iyo habaryar muslimo xasan cali iyo habaryar sahra xasan cali dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan aabe xuseen maxamed ibraahim wuxuu ku magac dheeryahay kuus iyo hooyo fartuun xasan cali waxaa wiiligu dhashay magaalada goofgaduud ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd bishan aan ku jirna ogos sideedeedii ee sanadka laba kun shan iyo tobanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed deeq xuseen maxamed waxaanay leeyihiin allaha ka dhigo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa anfaca aamiintu baa ka dhiman anaan ku daray aamiin dhambaalkan ayaa soo qabanaya casho wuxuu naga soo gaaray cabdinaasir aadan maxamed gaas iyo cabdinuur aadan maxamed gaas iyo cali aadan maxamed gaas iyo mustaf sheekh isxaaq iyo aadan cabdulaahi oo ku magac dheer jawaari iyo xuseen maxamuud oo ku magac dheer carab cabdulaahi maxamed aadan iyo manuur oo loo yaqaano jim jam
jim jam
axmed jim jam ibraahimow marka la joogo een, ah, xaafadan ka imid waxbaa looga yaqiinay haye jim jam waa koleyto eh, qofka magacaasa la baxay isagaa yaqaan wuxuu ula baxay iyo jim jam koley waa magac iska caadiya sida ila taha aniga waa garta waa garta axmed sheekh aadan iyo cumar sheekh aadan oo loo yaqaano wariiri iyo aadan cabdulaahi oo loo yaqaano costo isaaq kuulow aadan iyo macalin cali jiirow iyo xuseen shiinow dadkaasna waxay joogaan burtinle garowe qardhow muqdisho baydhabo bardaale iyo soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad jecel yihiin inay u diraan salaad xasan maxamed oo ku magac dheer salaad garaash iyo waxay yidhahdeen gacaladiisa roney cali daahir oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waaye waxaan leenahay arooskaasi ha noqdo kii lagu nagaado laguna bashbasheysto oo lagu barwaaqo aniguna aamiin ayaan raacinayaa waa tahay bal ibraahimow waxaad noo raacisaa heesta saddexaad ee barnaamijka ee dhegeystayaasha noo ciyaarayna tee baan ka dhignay heesaha waaba ku yabaalo mar hadday wixii farabataan ibraahimow aniga horta ma ogtahay een, waddankan waxaan ugu nimid wax la yidhahdo all you can eat haye maqaayada la yidhahda intaad cuni karta cun intaasun iska dhib qiimo go-aan aad dhibayso waa xujo marka dadku isku qaa- isku macnaha qaad ma aha Haye.
oo qofba wax yar ku dherga qofba wax badan ku dherga qofba inbuu ku dhergaa laakiin aniga waxaad cuni karta marka la yidhaahdaba waa maalintan ugu baahi badanahay sababta waxaan cuna ma aqaan oo ku yabaalaa hadda Marka- taftii bay taagan tahay heese badan ba halkaan aad aad aad ku soo taxday markaad mid soo qabay tiraahda waxaan idhaha, ma tan maya maya taas maya tan maya warqadihii ayaa waxay noqdeen ulyukanid Oo- oo- maya heesihii baa waxay noqdeen all you can eat toddobaadkan heesiibaa waxay noqdeen ulyukanid marka waa ku yabaale dhinacaagan usoo tuuro waayahay kaale imaaw haye kaale imaaw aan koodne kurba ay haysaa ii kuleele adilay ka adilay kaalmaysaaye yeyow yeyo waxaan maqli jira mataqaanaa
codadkii macaana axmed naaji sacad iyo saciida karoon faadimo qaasim hilowle
Thank
kaale imow haddaan intaas kaga gudubno ay wadajirka ugu luqeynayeen axmed naaji sacad iyo faadimo qaasim hilowle dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray adeer isxaaq huud nuur aadan iyo adeer macalin xasan maxamed ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda adeer nuur maxamed ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer cali maxamed ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer maxamed kerow ibraahim adeer zubayr cabdulaahi ibraahim iyo maxamed cabdulaahi ibraahim iyo huud xasan aadan xaaskiisa iyo caruurtooda cabdi xasan aadan iyo xaaskiisa iyo xuseen wardheere geestir iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xasan cabdiraxmaan dhashow iyo waxay yidhahdeen cali cumar xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aadan maxamed ibraahim shabeelow iyo aadan maxamed yarow iyo cali isxaaq cali biyodiid iyo maxamed cabdulaahi muuse maxamed karaama iyo cali ibraahim aadan warjey cali isxaaq aadan cali dhere iyo waxay yidhahdeen eedo muslimo maxamed ibraahim iyo eedo nuney maxamed ibraahim iyo habaryar muslimo xasan cali iyo habaryar zahra xasan cali waxaana ay dadkaasi jecel yihiin iyagoo jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood inay taaniyad kal iyo laaba u diraan aaba xuseen maxamed ibraahim kuus iyo hooyo fartuun xasan cali oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen goof guduud gobolka baay waxayna leeyihiin wiilkaasi maxamed deeq ayaa loo bixiyey soo duceeya waxaan leenahay noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca
waa tahay dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa ugu horeysa hooyo xamdi cabdi dhigane iyo caruurteeda maryan cabdi dhigane iyo caruurteeda ayaan cabdi dhigane iyo caruurteeda iyo farxiyo cabdi dhigane iyo caruurteeda iyo anise cabdi dhigane iyo caruurteeda baa la yiri iyo deeqo cabdi dhigane iyo caruurteeda iyo xabiibo cabdi dhigane iyo qaasim cabdi dhigane waa dhammaan ilmo cabdi dhigane iyo asxaab kaloo fara badan waxay kala joogaan dunida dacaladeeda iyo waxaa la yiri soomaaliya xataa way ku jirtaa garowaa la joogaa nairobi baa la joogaa eldoreed iyo meelo kaloo fara badan waxayna dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u direen waa tahniyad dhalasho ah waa dhuux cabdi dhigane iyo marwadiisa nasri cali siciid oo ay gabar igu dhalatay magaalada eldoreed ee wadanka kenya waxaanay leeyihiin noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin baan ugu daraya dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aaba xuseen cusmaan warsame iyo hooyo aamine xaaji iimaan gadow iyo ayeeyo cosobo weheliye iyo xamdi xuseen cusmaan iyo saygeeda qadar daahir axmed iyo waxay yidhaahdeen cusmaan xuseen cusmaan iyo sayid cumar xuseen cusmaan iyo yuusuf xuseen cusmaan maryama xuseen cusmaan iyo saacid xuseen cusmaan iyo sucud xuseen cusmaan iyo zahro xuseen cusmaan iyo sakariya xuseen cusmaan adeer cabdi cusmaan warsame iyo reerkiisa iyo adeer miro cusmaan warsame iyo reerkiisa iyo axmed aadan siyaad iyo reerkiisa xasan aadan siyaad iyo reerkiisa iyo dhammaanba reer aadan siyaad iyo reer sheekh faarax cusmaan waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan iimaan xuseen cusmaan iyo samiire maxamuud macalin jeeb oo arooskooda uu ka dhacay linkoping sweden waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya toddobaadkanna waxa uu ka yimid shiiqow jaamac tarabi iyo cali jaamac tarabi iyo nuur jaamac tarabi iyo faadimo jaamac tarabi leyla jaamac tarabi iyo shukri xasan jaamac iyo maryama xasan jaamac iyo mascuud xasan jaamac iyo axmed xasan jaamac iyo shaafici cabdulaahi jaamac farxiyo cabdulaahi jaamac iyo nasro maxamuud raage iyo farxiyo cabdishire iyo nasro daahir cismaan iyo nasteexo waa naxwo daahir cismaan iyo xidig yuusuf cali iyo ugu dambeyntii baa layidhi maxamed xasan jaamac dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahaniyad u dirayaan waa tahaniyad aroos oo farxad le baa la yidhi arooska xasan jaamac tarabi iyo aroosada nimco axmed maxamuud oo ku aqalgalay magaalada guraceel ducada waa xaggiina baa layidhi aqalgalkaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo ayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaasha nacaasha aan usoo qabanayno waa durbo layhel waxaana ku luqeynaysaa maxaa li durbo layhel
durbo waa la helay yaah waa ta wax walba haddii laga hadli maahayn oo khatar baa la gelaya waa tahay durbo layhel codka macaan banaanada khatra daahir ciga ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo
أول شدايد
heestaas khatar daahir waxay gebagaba u tahay barnaamijka hambalyada heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasina wuxuu soo afmeeraya idaacaddayda galabnimo anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo cabdicasiis sadaam ayaa idinla socodsiinay tan iyo- intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayna waxaan idinka tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.